warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo galabta ka dhacay wadada makaal mukarama gaar ahaan agagaarka hotel wehliye kaasoo ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lana dhigay wadada dhinaceeda afhayeenka wasaaradda amniga cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo warbaahinta kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa xaqiijiyey dhimashada afar iyo toban ruuxi dhaawaca labaatan kale
ruux kasta oo nool waa dhimanayaa sida aad marqaatiyo ku tihiin maanta ama indhihiinna aad ku arkaysaan waxaan shacbiga soomaaliyeed qoysaskii eheladiiiyo qaraabadii ay ku geeriyoodeen dadkii soomaaliyeed ee galabta ku geeriyooday weerarkii arxandarrada ahaa ee maleeshiyada al-shabaab ay ka geysatay halkan waxaad ogtihiin in dowladda federaalk ee soomaaliya ay la tacaalayso sidii shacbiga soomaaliyeed ay nabadgelyo u heli lahaayeen isla markaasna dagaal ay kula jirto arxan laawayaasha duulaanka ku ah qarannimada iyo madax bannaanida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya inta aan hayna ilaa iyo hadda tirada dadka soomaaliyeed ee wax ku noqday waa labaatan ruux waxayna isugu jiraan dadka dhintay ee ilaa iyo hadda aan fognahay ama aan meydadkooda tirinay waxay gaarayaan afar iyo toban ruux gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta gaaray ayaa ka daabulay dad qaba dhaawacyo kala duwan
tirada dadkii soomaaliyeed
madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee amiin ambalans doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan oo la hadlay v o a ayaa sheegay inay arkeen meydadka lix ruux halka dhaawaca koob iyo labaatan kalena ay ka qaadeen goobta uu qaraxu ka dhacay wadada makaal mukarama ayaa ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada muqdisho waxaana ku yaala hoteelada ugu caansan oo ay degaan siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dowladda dad goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa uu dhacay xilli wadada ay ahayd mid mashquul ah oo ay gaadiid kala duwan marayeen waxaana jira gaadiid burburay iyo kuwo goobta ku gubtay waa kan mid ka mid ah darawalada goobta marayay waqtigaasi oo v o a ugu waramay wixii uu arkay cabdiqaadir maxamed diloole oo degan degmada kaaraan kana shaqeeyo magaalada muqdisho gudaheeda tagaasileey ahna macnaha mootaaley aniga oo maraayo dabka oo dabka u socda waddada shaqaalaha marka aan soo dhaafo sayidka hal mar ah waxaa yeelay wax qarax waxata ilaa hadda nimada qiyaasi kara hadda waa iska hadloo amaane xaaladdeeda ma aqaan si ay tahay dhibaatada dhacdana wax laga sheekey kara male yar kasta maha wada gadaal ii saarnaay anigana mootada ku fadhiyey wallaahi dhimashii dhaawac wax haddaan sheegi kara male laakiin meesha waa dhimashii dhaawac way jiraan mid intuu yiilay mid xaggaa laga oo gubtay gabar xagga adiga wax hadda oo intaasna ma dhihi kara laakiin laakiin ma laga sheekey kara qaabkaas ilaa hadda aniga xaaladdeeda wallahi ma aqaano qaabee tahay wallahi kastamarka sigana asoo shahaadahayo ay ugu hordambaysa tawxiidka ka dambana macnaha gurmad xataa waa weynay dadka masaakiinta anagaas ku gurmana qaraxan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ay wado howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab islamarkaana ay dowladdu sheegtay in amniga uu soo hagaagayo seynab abukar maxamed v o a muqdisho